dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee korona iyo warcelinta dhakhtarka oo aad arbaco iyo sabti kasta ka dhegaysataan rediyo ergo cudurka korona oo sida la wada ogyahay aan la helin dawadiisa iyo tallaalkiisa ayaa rediyo ergo dhegaystayaasha wuxuu u suurtageliyey in su'aalaha ay qabaan ay weydiin karaan dhakhaatiirta aan ku casuunno dokhtar maxamed cali oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo in muddo ah barnaamijka nagala qayb qaata ayaa jawaabo iyo talooyin siinaya dadkana dhegaysta iyo qaar dhegaystayaasha ina soo wacay ah aan idiin kala dhexbaxo su-aalaha ay dhegaystayaashana soo weydiiyeen toddobaadkan waa anigu ah faysal cali xaaji shire oo ku nool xaafadda boqolka buush ee magaalada boosaaso waxaa ka hadlayaa doctore tamidaalaha la hadlaya si gaara doctore xarunka coronavirus ma qaadi karaan ariga si qabto sima laga qaadi karaa wabilahi towfiiq waxaa salaamaya dhammaan shaqaalaha raadiyo ergo iyo xiriiryaha barnaamijka iyo isdoorida wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mahadsanid faysal cali xaashi shire oo jooga xaafadda boqol buush ee magaalada boosaaso haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa faysal cudurkan koronaviruska ma qaadi karaan xoolaha mana laga kala qaado waa cudur ku faafa qof ka qof waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacaaga waxaa la dhahaa aadan maxamed cali waxaan jooga goobta baraqaawe oo ka tirsan gobolka sanaag waxaa ii sheegtaan ayuxu muxuu sunta lagu buufinayaa coronavirus may keeni kartaa cudurka se waxay keeni kartaa xanuun ayuu keeni kartaa suntan lagu buufinayo beeraha iyo ayaxaba yuu sun leeyahay mahadsanid aadan maxamed cali oo jooga gobolka sanaag haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa aadan sunta ayaha lagu buufiyo ma keento cudurka koronaviruska balse waxaa wanaagsan in la isticmaalo dharka sunta looga hortago si loogu badbaado khatarta iyo dhibaatada suntaas ay sababi karto assalaamu calaykum rediyo ergo waana salaama dhammaantiin waxaan joogaa isku daraha dolo soomaali doloado waxaana weydiin rabaa maxay ku kala duwan yihiin hargab iyo corona hargabku wuxuu leeyahay riibaxyo coronahana wuxuu leeyahay riibaxyo marka waxaan ka rabaa maxay ku kala duwan yihiin mahadsanid qof aan magaciisa noo soo sheegin oo jooga doolow haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi hargabka iyo coronaviruska waa labo cudur oo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxay ku kala duwan yihiin hargabka iyo coronaviruska hargabka hilihuuriskiisu wuxuu qaadin karaa saddex maalmood halka coronaviruskuna hilihuuriskiisu ku qaato shan ilaa lix casho ama wax ka badan sidoo kale qofka qaba coronaviruska neefta ayaa ku dhigta sida badan si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka hindhisada isku mid ayay ka yihiin alaamad ahaan waayo qofka harkabka qaba iyo kan coronaviruska qaba intuba way ku siman yihiin alaamad ahaan oo aan ka ahayn qofka coronaviruska qaba oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qofacaa balse uma darna sida qofka coronaviruska qaba oo kale
asalaamu calaykum waa anoo ah cabdifitaax waxaan ka soo hadlahaya degmada garbaharey waxaan codsan lahaa inaan takhtarka weydiiyo wax karoono u eg oo hergab a qufacna aan lahayn qandho badan leh ayaa dadka hayo ma loo malayn karaa karoona inuu yahay mahadsanid cabdifataax oo jooga degmada garbaharey ee gobolka gedo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdifataax viruska coronaviruska calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan madax xanuun intaas waxaa soo raaca qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan idin salaam radio erga magacaygu waa nico nashaada inkastago caysadiga deegaweynaha hirshabeelle gaar ahaan jawhar n waxaan weydiinayaa dhakhtarka barnaamijka martida ku ah n cudurka fayraska maxaa looga gaashaaman karaa markii aad xirato maaskaraha ee afka iyo maaskaraha ma gacmaha ayaad iska siibaysaa mase wax kale oo waad gashan kartaa haddii aad mar gashatay adigoo dhaqin ma gashan kartaa farahaaga maaskaraha radio erga waa mahadsantihiin dhammaantiin assalaamu calaykum tacaala wabarakaatu mahadsanid naciimo oo joogta magaalada jowhar haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashaysa naciimo haddaad isticmaalishid ganfuur xir ka samaysan marada waad dhaqi kartaa mar walba si aad u isticmaasho mar kale marka aad iska bixinayso waxaa wanaagsan in gacmaha iska dhaqdid oo aad qalajisid kadibna iska saartid ganfuur xirka adigoo qabanaya xargaha dhigaha kadibna dhig meel nadiif ah si aad mar kale u isticmaasho
magacaygu waa sakariya oo ku sugan deegaanka cagaarka waxaan dhakhtarka raadyaha weydiinayaa cudurka covid sagaal iyo toban haddii uu soo wada kacleeyo calaamadihiisuna ka duwan yihiin kii hore mahadsanid zakariye oo jooga deegaanka cagaarka haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa zakariye cudurkan covid nneteen-ka ma lahan calaamado cusub oo aan ka ahayn kuwii hore oo ahaayeen qofa aqalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun waxaa soo raaca intaasi in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dhakhtar maxamed cali oo ka jawaabayey su-aalaha ay karoona naga soo weydiiyeen dhegeystayaasheenna dhegeysta haddii ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka karoona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal laba oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah ku soo wici karaan xubinta weydiimaha dhegeystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka ee toddobaadkan waa naga intaas inta aan mar kale kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhamaatiin cibaada istaag